qabiila ama codsaa usoo jeedinayso hay-adaha caalimka iyo hay-adaha guud ahaan hay-adaha caalimka oo xiriirkaan leenahay iyo kuwa samafalada soomaaliya ka shaqeeya inay gacan ka geystaan dhibaatooyinka nagu soo beegan ama qaar hadda jiraan dhinaca biyeerada biyaha sida noo soo sheegeen wasiirada mataanaha lanahay maamul goboleedyada waxaa dhibaata aada aga jirto biyeri oo ka jirto meeshaas meelahaas ay maamulaas ku tirsan aba kala darnaadaan sidaas darteed waxaan koob u soo jeedinaynaa abiil ama codsa hay-adaha gacan saarka aan leenahay aan wada shaqeyno inay noo soo dedejiyaan dhinaca ceelasha ha noqdaan kuwa la dactirayay ha noqdaan kuwa cusub la faagaya waxaan gaar cusub jeedinaynaa hay-adaha maalgeliya wadamada maalgeliya maxaamada siiya hay-adahan hoosh fulinahay inay si dhaqsan usoo dejiyaan waxaan kaloo ka xusinaya inay kusoo daraan qorshaha biyo dhaamin in lagu soo daro qorshe biyo dhaamin lagu soo daro si si wakti yar isku dayno saan waxa qabtari lahayn baahada dhinaca biyaha waxaan hay-adaha kale caalamka u jeedinaynaa oo ha noqdaan xagg qaramadooba ha noqdaan dowladaha ha noqdaan inay gacan gacan geystaan soo gurmadaan noo soo gurmadaan dhinaca taakunaanta dhaaminta biyaha iyo wixii lamid ah sidaasoo kale hay-adaha kheyraadka islaaminta wadamada islaam oo waddan qaar ka joogaan inay qorshooda ku darsadaan ama soo hormariyaan ama soo dedejiyaan sida biyaha dhaamin loogu sameyn lahaa meelaha abaarta ka jirta ka horumariyaan howlahay waddanka gudihiis ka wadaan ay ka horumariyaan hadda midda hadda jirto oo ah biyo dhaamin aan ka codsanaynaa madaxdooda sare dadku shaqaleh hay-adan waxaan kaloo si gaare si gaare aan usoo jeedina dareenkooda usoo jeedi usoo jeeda dareenkooda say usoo jeestaan ka codsanayaan jaaliyadaha ku nool dowladda soomaaliyeed inay jaaliyad kasta meel alle meeshii ay gacan ka geysan karaan inay usoo gurmadaan dhinaca biyo dhaaminta biyaha waqti xunaa ugu jiraa aada iyo aad wax naga naga horeyna jiraan anaka wasaarad ahaan waxaan intaan dadaal sameyn kar waa sameyn qorshayaalka waa noogu jiraan si loo kordhi lahaa ceelasha qoobitaanka ceelasha oo meelaa meesha baahada ka jirta qorshe guud waa noo jiraa qorshe gaar waa jiraa marka haddii ilaaha idmo waxaan rajaynaynaa haddaan qorshahan saan u socno in sanadaha soo socda haddii ilaahay dhibaata lanaga yareeya inay qorshoo dhibaata naga yareynaysa aan ku tarjano laakiin hadda waktigaana jooga gurmad aan u baahannahay inaan intaan abeelkaan u jeedin sida isku qaaraha inaan isku tashino jaariyaa isku tashino dhaamin biyo dhaamin la sameeyo biyo dhaamin la sameeyo tan anakan hay-adaha biyan u sameynaa wada shaqeyn daleena inay soo dedejiyaan ceelis balaqaadeen iyo in qorshaha aan wadno ay ku soo diraan eed kastaa noqoto in biyo dhaamin ay kusoo diraan bajita taasoan dedejin doono aan dabagal ku samayn doono haddii yidhaahdo shirarka aan ayaga leenahay oo ka bilaabana wiigan soo socda horaantiis sabti ka bilaaban haddii yidhaahdo marka saasaan usoo jeeda biirkaas inta intaas adkaysa ada yeesho isku talagala maaragtay idaha wasaaradaha kale oo mataanaha lanahay oo xagga golaha joogaan in dadaal samayn kara waa sameeyeen qabiilka ha jeediyaan haddadaa si sii wataana dowladaha wasaaradaha kale arrimahan okaan isku imaanin sida wasaaradda caafimaadka ayaguna waxaa umalaya inay feejig feejignaantooda ay qabaan si ka hortaga cudurka cudurka dhalan karo oo keeni kara biyaridda marka imaan karo iyo wixii la mid ah marka saasaan ujeedeenaa waxaan waxaan ilaah ka baryaynaa in dhibaataa naga bixi oo dhaksa ilaah noo keeno dadaalkan aan sii aan sii joogtayno aan sii maaragtay laba jibaarno boqol jibaarno waa mahadsantiin
mudane wasiir waxaan rabnaa ugu horeyntii deegaanada iyo gobolada hadda lasoo sheegay in biyo la-aanta baahsan ay ku jirto maxaa ka mid ah deegaanada waxaa ka mid ah deegaanka hirshabeelle waxaa ka mid ah koonfur galbeed waxaa ka mid ah galmudug waxaa ka mid ah kull waa waa soo wasdaw joog qaylaha noo soo yeeraysaa marka waa waata waa jirtaa qorshayaasha wasaaradda ay doonayso marka biyo dhaaminta iyo codsiga laga soo tago dayactirta eelasha ahaato bal arrimahaasi ka waran
waanoo taxan yihiin qorshayaal bishan february dhammaadkeeda ugu dambeyntii march faraanteeda waxaan ku talasaa inaan bilaabno in la dayactiro qontomeeye ceelada ah deegaanadan oo u baahsan maamulada ka jiraan in laga bilaabo koonfur galbeed jubbaland kulle ayaanu qorshaan ugu jiro ugu yaraan qonton bilow waayo waas daba socdaan qorshaha waxaa waaye in la dayactiro ceelashii oo oo biyaha biyaha ka dhaasan jireen dadweynaha oo ku yaala deegaamadan iyo in waxaa barbar socdo ceelal cusub la qodaaya in lagu sameeyo meelaha baahda ka jirto taas waxaan ka sugayn hadda qorsha noogu jiro haddii ilaahay idmo oo ay sii oo xiriirinayso hay-adaha samafalka wadamada islaamka eh inay dhaqsi ayagana bilaabno inaan ceelo qodno ceelo badan waa la sameeyey haddana baahada jirto iyo tirada ceel ay noo keenaan oo markasta ay hay-adaha samafalka noo keenaan isma dhama laakiin anaga waxaan kaga baarantagoynaa inaan samaysano baaris aan hayno baarisaan samaynaynaa inaan ogaano aan ogaano si meel loo haga ay jirto inaan ogaano biyaha hoosis wadanka meeshay ku badan yihin inaan ogaano baarisaas waa samayna gorre bilaamaysa diiraad mar haddaan ogaano waxay noqonaysaa meel in la abaaro meesha toos biyaha ku jiraan abaaray noqonaysaa haddii ilaahda marka waa dadaalka oo ku jirnaa sooclaan magaalada gubiyada ee maanaam gubiga shabeelle oo kale in afgooye iyo beledweyne iyo magaalooyin badan u maro ina biyii ay ay guray webigii ay ka dhamaadeen marka wax daraasada ku aadan sababaha waxaas ka dambeeya iyo sabab waa jiraan horta biwogu sidiisa waxaa ku xiran tahay roobkay ku xiran tahay meesha ku dao sanadan dam roobiir waa jirtay waxaa kaloo jiray wogu dushiis gaar ahaan shabeelle in mashaariic kale wadamada korka soo maraay ay samaysteen taas kastoo dhibaata noo keentay laakiin mar kasta anaga waxaan ku talagelaynaa waxaan ku talagelaynaa si kaga qabsan lahayn roobka sokow dhibaatooyinka ka imaanay hataa biya biyahaas oo xagga isticmaalka si anaga dhinac kale aan ku samaysan lahayn wax baahida xagga naga goys si aan ku xaqabtiri lahayn haddii had waan la soconaa dadaalkada ku jirnaa waxaan kaga hortagna waa qorshaan waan ugu jiraa dadaalka ma yira haddii had wasiir inkastoo waxyaabo kasta ay bilow iska yihiin haddana xilli roobaad marka la gaaro webiga fatahay biyo daadad iyo waxbaa laga cabadaa xilligaana biyo la-aanaa jirto marka qorshahaas oo aan isku dheelitirnayn marna biyihii ay dhibaato geysana marna la-aantooda loo dhimanayo qorshe guud oo arrintaasi ku aadan wasaaradda iyadoo kaashinaysa dadka kale ay ay wada shaqeyntala leedahay waa jirtaa biyaha marka hore roob imaado ilaaha noo nimceeyo waxaa imaana fatahaada jirayso taas waxaa kaga hortayn fatahaad waxaa keen horta maamul xumo jirto waay anaga oo wixii baahidii loo qabay biyaha aan keedsan ma qabno kow webiyihii waa yidhaahdeen meeshii webi magac waasita maaha keliyay noqdeen waxaan ka wadaa mugga biyaha imaanaya wogu soo galaayo iyo wogu soo noqdo ismada kow wakti hore webiga uusan oo aad oo oo webiga oo uusan biyaha uusan sira uun ahayn oo soo yidhaahda ciid ka buuxsantay waxay keenaysaa in biyaha hataa aysan gaarin meelaha loogu talgan aysan gaarin dhexda ay ku dhamaadaan kow waxay kaloo cili leedahay in waktiga loogu talagala webiga inuu biyahaas ku jiro aada usoo yaraanay dhibaatooyinkaasaa keenay waxaa isku en darsoontay webigiioo aan aan la dayactirin labaatankan sana aan la dayactirin meelaha laga dayactirin laga dayactirin waariyoo gadaashaan soo bateen meelahaas iyo mashaariic dushii lagu sameeyey isku en darsoontay intaas ku lahaa laakiin nasiib wanaag anaga waxaas oo ognahay khubraa waxuu leenahay qorshan waan ugu jiraa haddii ilaahayd mar haddii aad cilidaada og tahay cudur adowka ay daawis hadda og tahay waa hadaad bilaab waa alxamdulillah waa ku bogsoonanaysaa marka anaga cilahan wakti kale naga xigmaahan waxaan rajeynaa ilaah ka baryeynaa aan rajeynaa ku talajina inaan kulli saan u daawin webigii aan dayactirino aan bilaarino bixaradii lasoo nooleey bixareenkii lasoo nooleey in oo oo oo ceelal badan ku talgano aan sii faagno maamulka warkiiba kan waxaa inaan hagaajino maamulka biyaha hagaagsan haddii lahaadno khubraan waa u leenahay qaar waa yimaadeen qaar baan usoo tababarno hayn marka xoogan saas waxa ku saaran haddii lahaadno deegaanada hadda biyo la-aanta laga soo sheega gobolada dalka kuwan hore ay jirtay kuwan hadda markii ay tusaale ahaan meelaha webiga uu maro webiga ka guray way kala yihiin marka ilaa hadda wax la bilaabay biyo dhameen ha ahaato ka sokow in baaqa la diro ma jiraan waa jirta ilaa goor dhow biyo dhaan waa ka socda gobolka qaarkood waa ka socdeen biyo dhaan waa ka socdeen ceelana waa la faagay ceelbana waa loo faagay laakiin haddaan saan kuu sheegay waxaa weli waxa waaye ayagii meeshii wax lagu qabana kuma filna intaan kugu kale la gaarin haddana waa waa qorshe socdo oo oo wada fidaya wa anaga waa waxaan sameyn waxa wey dadkan dadka maalgelin sameeyo macamuud bixiyo meel badan ay ku bixinayan biyaha kelihii maaha marka sanad in bay kuusoo deyneen laakiin anaka siyaasahan waxa wadnaa wax al in wax alle in la xoojiyo la hormariyo la kordhiyo macaamud ay dadkan hay-adaha samafalka bixinayaan hay-adaha oo nagu taageerayo horumarta inay xooga xooga geliyaan dhinaca biyaha xooga saara ظروف تنهج دراسة